caamos cutubka shanaad dadkii israa'iilow maqle eregan aan idinku barooranayo bekrada ah dalka israa'iil waa dhacday oo mar dambane masara joogsan doonto dalkeedii ayaa lagu dayriyey oo qof kor u qaada lama arko waayo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay magaaladii ay kuni ka bixi jireen boqol baa u hadri doona oo tii ay boqoli ka bixi jireenna toban baa dadka israa'iil u hadri doona waayo rabbigu wuxuu dadka israa'iil ku leeyahay aniga idoondoona aad noolaataane laakiinse beytel ha doondoonina gilgaalna ha gelina bi'il shebcanna ha u gudbina waayo sida xaqiiqada ah gilgaal maxaabiisnimo bay geli doontaa oo beytelna way baabbi'i doontaa si aad u noolaataan oo uusan rabbigu sidii dab reer yuusuf ugu soo farabaxsan oo aan dab kulaysan oo aan beytel laga waayin wax demiya rabbiga doondoona kuwiinna caddaaladda u roga dacar oo xaqnimadana dhulka ku tuura doondoona kan sameeyey ururada xiddigaha ah oo la yidhaahdo toddobaadyada iyo oriyoon oo gudcurka subaxnimo u beddela oo maalintana madoobeeya si ay habeen u noqoto kan biyaha badda u yeedha oo dhulka ku daadiya magaciisu waa rabbi isagu baabba' buu ku dejiyaa kuwa xoogga badan si ay baabba'du ugu dhacdo qalcadda way necab yihiin kii idhidda wax ku canaanta oo way karhaan kii si quman u hadla miskiinka baad ku tumataan oo waxaad ka qaadataan sarreen badan sidaa daraaddeed guryihii aad dhagax la qoray ka dhisateen kuma hoyan doontaan oo beercanabyadii wanaagsanaa ee aad beerateenna khamiirkooda kama cabi doontaan waayo waan ogahay xadgudubyadiinnu inay badan yihiin iyo dembiyadiinnu inay waaweyn yihiin kuwiinaan kii xaq ah dhiba ee laaluush qaata oo masaakiinta ididda joogtana xaqooda ka leexiya haddaba kii miyir lahu wakhtigaas wuu aamusnaan doonaa waayo waa wakhti shar ah wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idiinla jiri doonaa sidaad u tidhaahdaan sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo caddaalad idhidda ku sameeya waayo waxaa suurtowda in rabbiga ah ilaaha ciidamadu uu u roonaado kuwa reer yuusuf ka hadhay haddaba rabbiga ah ilaaha ciidamada oo ah sayidku wuxuu leeyahay dariiqyada oo dhan waxaa ka yeedhi doonta baroor oo jidadka oo dhan waxaa laga odhan doonaa hoogay hoogay oo ninka beerrayda ah waxaa loogu yeedhi doonaa tacsi oo kuwa baroorta aad u yaqaana waxaa loogu yeedhi doonaa baroorasho oo beercanamyada oo dhanna waxaa jiri doonta baroorasho waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan idin dhex mari doonaa kuwiinna maalinta rabbiga jeclaystow waa idiin hoog maxaad maalinta rabbiga u doonaysaan waa gudcur oo iftiin ma aha waa sidii nin libaax ka cararay oo oorso ka hor timid ama intuu guri galay derbiga ku tiirsaday oo markaas abeeso gacanta ka qaniintay maalinta rabbigu sow ma ahaan doonto gudcur aan iftiin lahayn iyo xataa gudcur weyn oo aan dhalaal lahayn iidihiinna waa nabcahay waana quudhsadaa oo shirarkiinnana kuma farxo inkastoo aad ii bixisaan qurbaannadiinna aad gubtaan iyo qurbaannadiinna hadhuudhka ah anigu aqbali maayo oo qurbaannadiinna nabaaddiino oo xoolihiinna buurbuuranna danka yeelan maayo iga fogeeya kaylada gabayadiinna waayo anigu dhegaysan maayo luuqda shareeradihiinna laakiinse caddaaladdu sida biyo ha u qulqusho oo xaqnimaduna sida webi fatahaya ha u yaacdo bal reer bini israa'iilow allabaryo iyo qurbaanno miyaad cidladii iigu bixiseen afartankii sannadood waxaase sidateen taambuuggii muleeg iyo sanamyadii kiyuun kaasoo ah xiddigtii ilaahiinnii ee aad nafsadiinna u samaysateen haddaba sidaa daraaddeed rabbiga magiciisu yahay ilaaha ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waxaana idinka dhigi doonaa in maxaabiis ahaan laydinku kaxaysto dimishaq shishadeeda